munaasabada marka dahafuraya xarunta horumarinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee iskilaaji iyo weliba ku qeybgalay agaasimaha madaxtooyada koonfur galbeeda ururada ondoodaynga xuquuqul aadanaha maamulka degmada baydhabo oqooyaana iyo dhalinyarada iyadona meelesayla kabandhigay walyaabo xaruntunya ka shaqeeyi doonta xaruntunya weliba ayay ka shaqeeyi doontay horumarinta dhaqaalo soomaaliyeed iyo wacyigelinta arrimo tahriibka amniga walbarashada nabadda iyo shaqo abuurka siduuse sharaxowa cabdicasiis iskalaaji oo ee aasaasaha xaruntunga hay-adda horumarinta dhaqanka iyo wacyigelinta iskalaaji waxaa la aasaasay kii saldhigeedii hore wuxuu ahaa puntland haddana halkaan saldhig kalaan uga furaynaa fanka intaan kusoo jiray aan qurbaha joogay mar walba maskaxdayda iyo qalbigayga ku jirta inaan dalkeyna kusoo laabto maxaa yeeley adduunka dadka magaca iyo mansabka ku lihi qof walbaa wuxuu leeyahy foundation saad maqasheen hadda madaxweyneyaashii hore obama foundation baa jira clinton foundation baa jira artistayaasha qof aan lahayn foundation ma jiro oo markaas dadkiisa wax ugu qabto ku caawiya koonfur galbeed boqolkiiba waxaan filayaa lixdan iyo sideed ama toddobaatan waa youth haysta opportunity badan oo mustaqbal ah oo dadkooda iyo dalkooda wax ugu qaban karaa iyo deegaankoodaba anna waxaan rabaa inaan ka noqdo qayb dhallinyarada iyo bulshadaas la jaan qaada waxaana ku mid ah madaxdii ku qiybgalaya munaasabadun lakadaha furaaya xarunta horumarinta dhaqaalo iyo wacyigelinta iskilaaji iyo hadhawaayan iyo xaruntunya qayb ku nagadu doonto horumarinta deegaanka eedaan ka faraxsagna haddii magaalada baydhowg eeka lakadaha furo wal eed anfaylow hay-adda oo ku hadalaasa dhaqanka nadaafada wal walba oo meel eraay dhaqanka waxbarashada dhallinyarada haweenka hay-ad oo eed qaalininka ew oo fursadning ew antuungeeka baydhowninka daafur eed eeda faraxsagna hadhawaayana kumikoorjeer hadhawaawalena barnaamijkan watiyo markaasna casumeedinaan ka faraxsana abwaankaan weynayo iskalaaji intigeeka eed magaalonka daafuro oona ka dhawaayno agaasimaha madaxtooyene agaasimiyadan ka faraxsagna hadhawaaw wadanka maykowle fanaan wadanka wadankaw meelada kujeediyo hay-adan icc-na inta hadhawaayana anoo ka hadalo ururada bulshada dhammaan wala wada shaqeeyane armo bulshada ka shaqeeyana hay-adoo dhigaana inta magaalada wax ka dhawaayna eedan ka faraxsana kiilabada shaqeeyana waa hay-adada kala jarka ka shaqeeyasa oo hadii la hadhawaayana waa walnambaahanaayo eedaa kiin dhawaayana hay-adan waa rajeetiyo walbadan lagu faa'iidi lahaayay kaastaan koonfur galbeed ururada bulshada dhammaantii oo deegaanada walbadan iyo ku barda lahaayeen kala jarka eedana ka baahanyay intii oo markaas walbadan lagu barda hay-adda oo mastri oo kashaqeeysa kala jarka mane laakiintan wala gaaradantii ee dhaqanka iyo wala deegaanada iyo wala ninka baahanya inta laku barada inta la sheegno oo ka faraxsanuun hadhawaayana hadhawaaw sabadan eed eeda handhawaayaan haddii unana degmada baydhabo waana la shaqeeyaana saaxiibkaano iskalaji mayna tusaasa niws dadkii kala dhan oo munaasabadii sagaal iyo tobankii sanad guuridii inkooy dadkii dhan shal tabaan usirooge arday barnaamij baanka kaleeba la kooy mayna tusaasa niws koonfur galbeed eyi hortaba ogaayni haddana ku nahaawiya xaqiiqadii markaato kuena waan eeda handhawaayaan waana la shaqeeyaana